بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فر... قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا waxaan ku dhex jirnay fii suurati nisa waxaan ka soo hadalnay taqwada allah subxaanau wa tacaala markii la isfaray dabadeed agoonta hadday wiilal yihiin iyo haddii ay gabdho yihiinba xuquuqda ay leeyihiin in loo ilaaliyo sidoo kaleeto haddaan cadaalad loo samayn karaynin aad gabdhaha agoonta ah oo dadkii owliyada u ahaa aynan u samayn karaynin waxaan soo aragnay inay nikaaxooda faraha ka qaadaan haweenka kale oonan maaragtay agoonta ahayn inay guursadaan haweenkaasna in cadaalad loo sameeyo haddii aynan haweenkaa laftooda oo laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar ay u guursadeen cadli aynan u samayn karaynin qofka sidaa inuu cadaalad sameeyaa yacni maaragtay ay ku adag tahay inuu hal haweena ku gaabsado uma in haweenkaasi maharkooda la siiyo ayagaa iska leh xaq ay leeyihiin weeye say doonaan ugu tasarufaan haddii ay ninka siiyaanna ama qayb ka mida ay siiyaan inay u bannaan tahay inuu qaadan karo baan soo aragnay hadda aayaddan waxaan arkaynaa maalka qiimaha uu leeyahay islaamka uu yeelay iyo dadka sufahada la yidhaahdo inaanan xoolaha gacanta loo gaynin aayaddan allah subxaanau wa tacaala arrinkaasuu kaga warramaya kadib haddana agoontii baan u noqon doonaa oon arki doonaa laga hadli doonaa ka bacdi dhaxalka haweenka iyo ragguba dhaxalka ay leeyihiin yaa laga warrami doonaa oo darsigeenna aan ku arki doonaa kadib haddii dhaxalka dad aanan xaq ku lahayn ay yimaadaanna meesha dhaxalka lagu qaybsanayo in maaragtay waxun laga siiyo dadkaas aan dhaxalka waxba ku lahayn ayana waa arki doonaa haddii alla yidhaahdo agoonta haddana dardaarankeedii yaa allah uu ka warrami kadibna aayaadkii dhaxalka ku saabsanaa ayuu allah ka warramaya subxaana wa tacaala marka allah wuxuu leeya walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama allah wuxuu la hadlayaa dadka maaragtay muminiinta ah ayuu rabbi subxaana wa tacaala la hadlaya walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum walaa tu'tuu ha u dhiibinina oo ha siinina assufahaaa kuwa caqliga fudud amwaalakum xoolihiinna ha u dhiibinina allatii amwaashii iyo xoolihii jacala allaahu allah uu ka yeelay lakum idinka uu idinkaga yeelay qiyaaman waxaad ku istaagtaan oo idinkaga dhigay xoolahaas dadka sufahada ah ha u dhiibinina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka jacalada laba mafcuulay qaadataa mafcuulkii hore waa go'an yahay mafcuulkii labaad oo qiyaamana ayuu rabbi sheegay markii la soo qadaro culammadu waxay leeyihiin yani jacalaha allaahu lakum qiyaama haadaas oo damiirkaas meesha ku jiro haa'ibka ayaa mafcuulkii maaragtay koobaad oo fii maxalli nasbin yaalla ah allatii xoolihii jacala allaahu ay jacalaha allaahu allah uu ka yeelay lakum idinka uu idinkaga yeelay qiyaaman ay maa taquumu bihi macaashukum noloshiinnu waxa ay ku istaagto xoolihii rabbi uu ka yeelay sufahada ha u dhiibinina oo gacanta ha u gelinina inaad siisaan iska daaye warsuquuhum idinka risqi siiya xoolaha u dhiibinina waxa ayagu ay lahaayeen risqi ka siiya fiiha amwaashii risqiga ka siiya wax ka cunadoodii iyo maaragtay marashadoodii iyo kulli ka siiya waxay u baahnaayeen waksuuhum marashadoodiina siiya yacni labiskoodii siiya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala sidaasaa la leeyahay laakiin ayaga gacanta xoolaha ha u dhiibinina marka asufahaau waxaa la yidhaahdaa waa jamcu safiihin safiih ayaa sufahaa lagu jamciyaa waa hal markuu mufradka yahay safiiha la yidhahdaa hal qof markuu yahay markay badan yihiinna waa sufahaawi waxaa loo jeedaa safiiha marka la tacriifiyo man laa yuxsinu atasarufa fi lmaali ima licadami caqlihi wa ima licadami rushdihi saasay culammada ku tacriifinayaan waxaa la yidhaahdaa safiiha waa qofka aanan xoolaha sida loo maamulaa garanaynin aanan hagaajin karaynin qaabka maamulka xoolaha loo maamulo aanan aqoonin kaasaa la yidhaahdaa ama naqsi caqligiisa ku jiro oo caqligiisaan kaamil ahayn ayuu u maamuli karin amase rushdigiisii iyo hanuunkiisiiyaa maqano rashiid ma aha oo maaragtay waa yani safiih baa la yidhaha kaasoo kale qofka maaragtay macaasida iyo meelaha aan munaasabka ahayn xoolaha ku bixiya rashiid ma aha marka axadkaas ayaa safiih loo yaqaana safiiha marka xoolihii gacanta ha u gelinina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waana la ka reebay waa nahyi wey dadka waxaa lala hadlayaa owliyada dadka u ahoo sufahadaasi qaraabada u ah ama maaragtay yani xukunka islaamiga hayo oo muslimiinta xukunka xukunkooda gacanta ku hayo dadkaas ayaa lala hadlaya ha u dhiibina xoolihii dadka sufahada ah marka halkaas ayay culummada waxay ka qaataan fuqahada yani waxa la yidhaahdo xajru safiih maadadan xajru safiih la yidhaahdo oo fiqiga ay ku qoraan kutubta axaadiista ku taallo safiiha in laga laga xajriyo laga manciyo inuu wax maamulo waa laga maamulaa waa laga celiyaa waa laga mamnuuca xoolaha inuu maamulo baa safiiha laga celiyaa xajrigaasay marka culummada ka qaateen xajriga marka anwaac fara badan uu leeyahay aqsaam fara badan qaybo badan ayuu leeyahay oo maala mar wuxuu noqon karaa qofkaan xajriga lagu samaynayo loo diidayo inuu xoolaha isticmaalo laga mancinayaa ilmo yaruu noqon karaa lisiqarihi baa looga mancinaya ilmahan xoolabaa waalidkooga dhintay waa saqiir weeye tasarufkeedii ma yaqaano ama asagaaba iska leh yacni siduu si xoolaha kusoo galaanba xoolou leeyahay in ilmaha yarka maadaama uu yaryahay tasarufka ma hagaajin karee owliyadii inay qabato ay maamusho ayaa laga rabaa waa laga celinayaa wailaa ma yaqaana meesha ku bixinaayo midda labaad waxaa safiiha noqon karo oo xajriga lagu samayn karaa haddii qofka junuun oo ku jiro waalli qofka hadduu waashana waa laga mancinaya oo waa loo diidaya oo isagoo xoolihiis waa laga maamulaya isagaa laga maamulaya waxaa kaloo xajriga geli karo oo qaybta saddexaad noqon karo qofka yacni tasaruf xun tasarufayo maamul xun xoolaha maamulayo ama naqsi caqliga ha jiro oo caqligiisa xoogaa khafiifha iska noqdo amase naqsi diiniya ha jiro oo diinkiisi naaqus uu yahay haddii diinka uu naaqus yahay uusan garanaynin waxaa dhici karta inuu macaasi u adeegsado marka safiiha la yidhaahdaa isagoo kaamilo caqligiisa kaamil yahay baa diinkiisii uusan kaamil ahaynoo naqsi ku jiraa oo maala macaasibu u adeegsanaya khamraduu ku cabayaa sinuu ku samaynayaa yani wuxuu ku samaynayaa maaragtay qatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi naf ilaahay oo xarimay ayuu in la gooyaba xoolihiisa ku dhiibayaa waa safiih wa yani waxyaalaha soomaalida xoolaha ay ku bixiso kaleeto qabyaalada ay ku bixiyo reer hebel baa iska dhicinaynaa muslim baa la laynaya soo ma qofka xoolaha ku bixiya waa safiih wa waa in xajri lagu sameeyo wa laga celiyo laga mamnuuco weeyaan kaasoo kale ila naqsi diiniyo wey soo ma jeedi kuwaasoo kalebaa la mid ah weeyaan waxaa safiiha xajriga soo geli karo oo laga mamnuuci karaa qofka mufliska la yidhaahdo qofka dayn intay qarqisay oo dayn maashaysay xoolihiisii marka haddii la qaadaba dayntan aynan gudi karaynin waa safiih camal waa la xajirinaya waa laga joojinaya xoolaha hadday dadkii codsadaan daynta iska lahaa ay yidhahdaan ninkan xoolaheena nala ka siiyo waa la joojin waxaa la yidhaahdaa waa xajirulmuflis qaadigay u gudbinayaan qaadiga marka ninkaan xoolihii uu ka joojin sidaa darteed waxa weeye wuxuu noqonayaa maxjuuru calayhi buu noqonaya qof la celiyo buu noqonaya marka xoolaha in lagu ciyaaro ama meelaan munaasab ahayn lagu bixiyaa shareecada islaamku marna ma ogolo weya sidaasaa marka ilaahay ugu tilmaamay allatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha ilahay wuxuu ka dhigay qiyaam yani maa taquumu bihi macaashu nnaas macaashu lmuslimiin ama dadka xoolaha waxa ay noloshooda ku istaagto ayaa la yidhaahdaa haddii marka xoolihii wixii noloshaadi bani aadamka waxay ku taagnayd la daadaadiyo meelaan munaasab ahayn lagu bixiyaa waxa weeye wax islaamku ogol yahay ma ah waana shay aad iyo aad u xun weeyaan marka sidaa darteed waxaad ogtihiin adduunyada maanta nin walbaba waaqic ay tahay dhaqaalaha waxa laisku addoonsado adduunka maanta waa dhaqaalo wey dowladaha waad aragtay dowladday dhaqaalo weydo oo dhaqaalaheedu hoos u dhaco inay duntay halis u tahay waa baaba'aysa dhaqaalahay ku dhisan tahay kullamaa dowladdan dhaqaalaheedu uu kacana waxaa badanaayo yacni maaragtay dadka khubarada ay ay leedahay baa badanayo wax soo saarkeedaa badanayo horumarkeedaa zaa'id noqonayo waa wax shay mujaraba wey shay mujaraba wey marka sidaa darteed buu ilaahay ka tilmaama ku tilmaamay yacni inay qiyaaman linnaasi inay inay xooluhu yihiin ayuu rabbi ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala xaqiiqaduna waa sidaas weeyaan kullamaa ay ummaddaas xoolahaas ay sidii ahayd sidii xaqa ahayd u maamusho ummaddaas waa hormaraysaa way kacaysaa yacni ummad noolay noqoni haddaynan xoolaha ilaahay siiyo siday ahayd u maamulinna waxa weeye halis ayay ku sugan tahoo waa adduunku ku dhammaanaya qofkaasi weeyaan sidaa darteed islaamku wuxuu dadka ku booriyaa xifdu lamwaali wa cadamu tadyiicihaa xoolaha in la xifdiyo aanan la dayicin maalka inaan la dayicin ayuu islaamku dadka ku xafiya oo ku booriyaa walidaalika waad ogtihiin salafkeenna ridwaan ullahi calayhim sida zamakshari uu ka soo guurinaya fii kitaabihi lkashaaf wuxuu leeyahay kaana salafu yaquuluun salafu saalix waxay dhihi jireen ay odhan jireen almaalu silaaxu lmu'min maalka waa hubka uu qofka muslimka ku dagaalgalo wey almaalu silaaxu lmu'min bay odhan jireen qaarkood baa waxaa laga hayaa buu leeyahay uu ka soo guurinaya wala an atruka maalan yuxaasibuniy allahu calayhi khayrun min an axtaaja ila annaasi yani fiiri siday maalka qiimihiisa u dareemi jireen qofka yani dadkii salafka ahaa wuxuu yidhi mid ka mid ahaa wuxuu yidhi in aan xoolo ka tago xoolahaasoo barri ilaahay qiyaamaha igu xisaabiyo xoolo intaan ka tago ilaahay igu xisaabiyo yaa waxay ka khayr badan tahay iiga khayr badan tahay inaan dadka u baahdo oo aan wax waraysto wax isiiya idhaahdo soo ma jeedi in xoolo ilaahay igu xisaabinaya aan adduunka uga tago yaa iiga khayr badan inaan dadka wax su'aasho oon wax weydiisto hebel waxisi hebel waxisi aan idhaahdo taasaa iiga fiican buu odhanaya sufyaan thawri raximahullah waa ninkaa muxadidka ahoo faqiiha oo aa taqaanaano salafkii ka mid ah jabal min jibaal alxadiid ka mid ah yaa wuxuu dhihi jiray waxaa la yidhaahdaa bidaacuu lahaan jiray ganacsi ganacsi buu samayn jiray xoolahuu gadgadin jiray oo ku shaqayn jiray waana muxadid waay waa shaqaysan jiray markaasaa la yidhi waa maxay shaqada aad ku jirto xoolahan keliya iyo xoolaha aad wadaa waa maxay dacwadii iyo yani xadiidkii iyo wixii dhan uu wadaa wuu shaqaysan jiray marka xoolihiisu gadgadisan jiray markaasuu wuxuu ku yidhi dadka ugu jawaabay lowlaaha latamandala biya banu lcabbaas ilaa dowlacabbaasiyuu soo gaaray waqtigeedii maogtahay wuxuu yidhi haddaynan xoolahan hadda aan ka shaqaysanaya aynan jiri lahayn waxay iga dhigan lahaayeen yani dowlacabbaasiya banulcabbaas mindiila iga dhigan lahay baalkaa tiishka la yidhaahdo ama maaragtay kitaambaaga gacmaha lagu tirtirtoo kale istiraashada aan u naqaana taasoo kale iga dhigan lahay waa igu tirtiran laha laakiin xoolahaas aan gadgadista baa laigu qiimaynayaa oo diintaydii iyo dacwadaydii kulle aan u wataa buu leeyahy lowlaaha latamandala biya banulcabbaas buu yidhi hadalkaasuu ohan jiray waxaa la yidhaahdaa oo ayr yani sufyaan kayrkiisa laga wariyaa rag maaragtay salafkii ka mid a ayaa tijaaradiisii marka xoolihiisii soo u batay iyo markay arkeena waxay yidhaahdeen yaa fulaanu innahaa tudniika min addunya xoolahaan aad wadaahay ood ka shaqaynayso adduuniya kuu dhawaynaysaabaa la yidhi waa sidee aakhirada waa kaasii fogaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi laan adnatnii min addunya laqad saanatnii canha buu yidhi adduuniya way ii dhawaysay buu yidhi waa run waa shaqaystay laakiin haddana adduunkii bay iga ilaalisay xoolihii way iga ilaaliyeen sababtu waxa weeye yani ariiqii xaq ahayd u adeegsaday inuu ka xajinaayo inuu jihaadku gelayo inuu naftiisa kaga noolaanayo inuu maaragtay khayrkii iyo wanaaggii uu ku samaynayo amwaasha maaragtay khayr fara badanaan u adeegsaday buu leeyahay maarata way iga ilaalisay buu leeyahay waxay marka culummadu yidhaahdaan yani waxay odhan jireen ittajiruu waiktasibuu tijaaro sameeyo kasab sameeya bay dhihi jireen maxaa yeelay fainakum fii zamaanin ida xtaaja axadukum kaana awala maa ya'kulu diinahu yani tijaaro sameeya oo kasbada bay dhihi jireen shaqaysta maxaa yeelay waxaad ku dhex jirnaa bay leeyihiin waxaad ku sugantihiin zaban oo haddii qofka uu baahdo oo dad kale uu u baahdaa shayga ugu horreeya cunaya ay diintiisa noqonayso diintiisu cunaya wax ugu horreeya diinkiisu cunaya hadduu baahdo yacni ninkaana culummo uu yahay ama maaragtay nin diinle uu yahay uusan isagu shaqaysanaynin uusan wax isku filnayn waxa weeyaan xaqba maba sheegi karaba wuxuu xaq sheegi kara male waa inuu marka been u sheegaa dadkii si uu xoolo u helo waxaan diin ahayn inuu diin uga dhigo walidaalika waxaad arkaysaan dadkii salafkeenna ridwaanullaahi calayhim sidaasay ahayn dad wada shaqaysto oo nin walbaaba nool yahay ummaddana wax tara bay ahaan jireen saasay ahaan jireen waagan dambe waqti dambe bilaabatay in culummadu dadka culummadaa inay noqdaan caalatan calaa hayrihim ay noqdaanoo dadka iska dul saarnaadaanoo habruhu cambuulada meelaha ugu kariyaanoo yani saasoo kale bunka meelaha looga dubo waa dambaa wadaadkaba nin shaqaystaba looma yaqaan soo ma hataa hataa ninkii xoolo loo wadaadoo la arkay waxaa laleeyahay kan yani waaba lala yaabaya ninkaan wadaadka ahoo shaqaysanaya muxuu yaha laleeyahy hadda mujtamacan hariiba uu ku yahay wadaad wadaad shaqaysanaya yani waa hariib soo kii id maaragtay idaha dadka ka cuni jiray iyo xoolahay soo maahan baa laleeyahay kii xoolaha dadka ka cuni jiray soo maaha ma ahayn salafkeenni ridwaanullaahi calayhim say ahaan jireen abubakar sidiiq fiiri xoolihiisii xoolihiisoo dhan buu wada keeni jiray oo jihaad u wada dhiibi jiray yaa ka khayr badan abubakr bacda rasuuli llahi sal allahu alay wasalam ummata moxamed ninka ugu khayrka badan waa abubakar wey cumaan ibnu cafaan waxa weeye alladii jahaza jeysha alcusra ciidankii ugu weynaa ninkii tajhiiziyey oo diyaariyey cumaan ibnu cafaan waa radia allahu canhu marka saxaabadu sidaasay u shaqaysan jireen ninkii beertiisa falanayo ninkii geeliisa dhaqanayo ninkii tijaaro ku jiro sidaasoo kalea marka muslimiinta laga rabaa in ay dadka ahludiinka weliba ay shaqaystaana la rabaa yani hadda qaab waxaa soo baxay qaabka jamciyaadka la yidhahdo maaratan casrigan socdo ninka saaxibuljamciya haddaa ogtihiin nin manhaj leh oo wax munkarna reebi kara ma aha macruufna uma fari kara hadduu saaxibuljamciya noqdo xaqiiqat alamr waa sidaas laanna ninkan wuxuu rabaa xoogaa inuu ka qarafaysto wax ka soo helo kan inuu jamciyaddan kale xoogaa ka soo helou rabaa kan inuu mid kale xoogaa ka soo qaato buu dooni marka sidaa darteed xorba maaha ma noqon karo leanna waxbaba sheegi karaba marka waxa weeye qofka waa diintiisa waxa ugu horreeya cunaya taa wey marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa dhagaxiisa ha jabsado ha soo shaqaysto gaari gacankiisa ha jiido yani hadday dantiisa gaarsiiso tijaaro hadduu heli karo ha samaysto ha noolaado sidaasaa la rabaa weeyaan maxaa yeelay ambiyadana saasay ahayd nabiyulaahi daawuud markuu nabiyulaahi maxamed ka sheekaynayo kaana ya'kulu min camali yadihi gacantiisa wuxuu ku shaqaysta buu cuni jiray nabiyulaahi daawuud yani maaragtay calayhi salaatu wasalaam marka sidaasoo kalebaa dadka ahlucilmigan laga rabaa inayna shaqaystaan ummaddana ay khayrka u sheegaan ummaddana khayrka u sheegaan ayaguna xamaashaan oo shaqaystaan oo yani masaariiftooda ay soo saartaan oo dadka ay ka kaaftoomaan sidaasaa loo baahan yahay weeyaan marka allah subxaana wa tacaala xoolaha marka wuxuu ka dhigay waa qiyaaman linnaas waxay dadku ku istaagaan ninka jaadka ku cunayo waa safiih weeye waa in laga celiyaa kan xaaraamtai macaasida la aadayo midka qabiilka maaragtay xaqdarrada ku duulaya kula socdaa waxaasoo dhan in laga qabta baa la rabaa weeyaan maalka jidka xaqa inuu qofka ku bixiyo sidaasay shareecada islaamku qabtaa weeyaan walaa tu'tuu ha siininina assufahaaa kuwa sufahada ah amwaalakum xoolihiinni ha siinina ha u dhiibinina allatii xoolihii jacala allaahu alla uu ka dhigay jacalaha allahu ilaahay uu ka yeelay lakum idinkii idinkaga yeelay qiyaaman waxaad ku istaagtaan oo idinkaga dhigay noloshiinna waxay ku taagantahay oo idinkaga dhigay marka sidaa darteed warsuquuhum risqi ka siiya sufahadii haddaa awliyaa lumuur tihiin dadka amarka maamulayay haddaa tihiin risqi ka siiya waksuuhum ka marasheeya oo labiskoodiina ka siiya weeyaan kiswadoodiina ka siiya marka waxa weeye xaasaskaaga iyo ciyaalkaaga iyo kulli maaragtay adiga laftaada awliyadii ayagaa laga rabaa inay arintaas ciddii nafaqadeeda ay ku waajibtay inay siiyaan ayaa laga rabaa risqigoodii iyo yani maaragtay kiswadoodii inay siiyaan walidalika cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray yani isagoo awliyaulumuurka la hadlay dadka maaragtay ama odayaasha ah oo caruurta dhalay maaragtay aswaajta ahoo nimanka maaragtay xaasaska leh ayuu la hadlay wuxuu dhihi jiray laa tacmad ilaa maalika buu dhihi jiray wamaa khawalaka allaahu wajcalahu maciishatan fatucطiyahu mra'ataka wabaniika uma tandura ilaa ma fii aydiihim walakin amsik maalaka waaslixuu wakun anta aladii tunfiqu calayhim min kiswatihim wamu'unatihim warisqihim hadalkaasoo kale buu odhan jiray yacni wuxuu dhihi jiray xoolahaada oo rabbigaaga ku siiyey oo ilaahay maciishad iyo nolol uu kaaga dhigay intaad u qasasdo xaaskaaga iyo carruurtaada gacanta hay u gelinin intaa u dhiibtid marka aad ka sugto wixii gacantooda ku sugnaa iyaga aad adigii markay gacantooda fiirsato saa ha yeelin uu yidhi laakiin adigaa lagaa raba xoolahaada inaad qabato oo aad hagaajiso oo aad maaragtay ka nafaqayso ayaga nafaqadooda waxay uga baahan yihiin in risqigooda inaad ka siisa baa la rabaa buu leeyahay cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu hadalkaasuu odhanaya weya walidalika ibnu jariir atabari ayaa wuxuu warinayaa can abi muusa abi muusa abu muusa alashcari buu ka warinayaa wuxuu dhihi jiray qaala alaaatun yadcuuna allaha falaa yustajaabu lahum yacni saddex ilaahay bay baryayaan ducadoodan ilaahay ma aqbalo ma ajiibo saddex qof saddex nooc oo dadka ka mida ba allah bariso ducadoodana ilaahay ma ajiibaya buu dhihi jiray markaasuu midka ugu horreeyey wuxuu yidhi rajulun kaanat lahu mra'atun sayi'atu lkhuluqi falam yutalliqha nin xaas haween qabo oo akhlaaq xun akhlaaqdeeda iyo dhaqankeedu aad u xun yahay oo aanan iska furin haweentaas aanan furin hadduu ilaahay baryo ducadiis ilaahay ma aqbalaya buu leeyahy yani sidaas weeyaan kan labaad waxa wey warajulun acطaa maalahu safiihan qofka xoolihiisa qof safiiha u dhiibay oo gacanta ka saaray lanna allaha yaquulu walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum kaasna ilaahay buu barya ducadiisana lama aqbalay haddaad safiih gacantaa xoolihiisa aad u geliso weeyaan kan saddexaad warajulun kaana lahu calaa rajulin daynun falam yashhad calayhi qof qof kale dayn ku leh oo aan dayntiisii markhaati u samaynin asagana ilaahay buu baryay baryadana laga ajiibi maayo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa haddii qofka wax dayniso inaa markhaati u samayso markhaati labada daynta inay markhaati sameeyaan ayaa la rabaa weeyaan markii adiga markhaati laguu sameeyo daynta aad qaadato lawar hebel iyo hebel aan markhaati ka dhiganna daynaad qaadanaysaaye inuu yidhaahda maaha sida soomaalida ay tiraahdo maana ay aamini la'dahay buu leeyahay arrin miyay aamini la'dahay adig waa lagu aaminayaa laakiin waxaa la rabaa waxaa ammaanada wax xoolaha laguu siiy in lagu aamino sooma laakiin waa in markhaati la sameeyo marka qofkaana markhaatigaa samaynin asagana hadduu ilaahay baryo la ajiibi maayo buu leeyahy marka xadiidkaasi sanadkiisa waxa weeye axmed shaakir wuu tasxiixinaya sanadkiis waa saxiix buu leeyahay sidoo kale xaakim ayaa warinayo yani maaragtay calaa shardi shiikhayn uu ku warini dahabina waa ku waafaqay marka yani xaakim xadiidka uu soo saaray iyo maarata ibnu jariir atabari xadiidka ay soo saareen laba xadiidkaasi waxa weeyaan waa xadiid saxiixa labadaba labada sanadba wuxuu leeyahay sheekh axmed shaakir wacindii lahumaa saxiixaan labadooda wacindii annahumaa saxiixaani buu leeyahay agtayda labadaasba waa laba saxiixa weeyaan marka hadalkan abi muusa ayuu ka yani ka sheegay laakiin waa waa waa xukm marfuucu qabaa xadiidku waa xadii weeyaan xadiid sugan waaye oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday leanna ijaabatu dacwa ma ogaan kara abu muusa alashcari ilaa bilwaxyi buu ka ogaan karaa dacwadii in dhaajiye marka waa hadal oo nabiga ka soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam warzuquuhum fiiha waksuuhum warzuquuhum risqi siiya fiiha xoolihii ka risqi siiya waksuuhum marashadoodana siiya oo xoolihii maaragtay labiskoodina ka siiya waquuluu lahum waxaad ku tidhaahdaan dadkii oo maaragtay yacni aad mas-uuliyadda ka ahaydeen mas-uulka ka ahaydeen qowlan hadal oo macruufan wanaagsan ku idhaahda hadal wanaagsan ku dhaha yacni hadalka wanaagsan waa maxay waa in loo duceeyo wey hadal adag oo culus inaan lagu dhihin oo dhib badan ayaa nala faray waa in duca oo kale maaragta la yidhaahdaa yani baaraka allahu fiikum in la yidhaahdo allah idin baarakeeyo in la yidhaahdo caafaana allah waiyaakum idinkii annagaba ilaahay hana caafiyo kelimaadkaasi wax lamida in lagu yidhaahdo ayaa la rabaaye hadal adag in lagu yidhaahdo lama doonay culammada qaar waxay leeyihiin waquuluu lahum qawla macruufata waxaa loo jeedaa alkalaamu ayibu alladii tatiibu bihi anfusahum iska caamiyal yani waa kalaamka ayibka ah ee wanaagsan hadalka wanaagsan oo naftooda markii ay maqlaan ay qalbigooda maaragtay wanaagsanaanayo ay farax gelinayo kalaamkaasaa loo jeedaa weeyaan wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum wabtaluu imtixaana alyataama agoontii hala imtixaano imtixaanka qaada xataa idaa balaquu markii ay gaaraan annikaaxa nikaax markay gaaraan oo qaan gaaraan yani markay qaan gaaraan oo buluuqi ay gaaraan fain aanastum haddaad aragtaan ood yani maaragtay ka garataan minhum xaggooda haddii aad ka aragtaan rushdan salaax iyo toosnaan haddaad ku aragtaan fadfacuu siiya oo u dhiiba ilayhim agoontaasi amwaalahum xoolahoodii markaa gacanta ka saara xalay waataan aayaddii soo marnay waaatu lyataama amwaalahum aayaddaas way ilaaqday xoolahoodii siiya baa la yidhi laakiin wax shuruuda ma aynan sheegin laakiin labada shardioo lagu siinayo waa labadaa shardioo aayaddan ay sii caddaysay wey xoolaha marka la siinayo waa in labadaa arrimood laga helaa albuluuqu warushd baa la rabaa qaangaar inay qaangaaraan in ay dad toosanoo tasarufka ku toosan ay yihiin marka waxaa la rabaa dadkii owliyada ahaa ama owsiyadii dadkii loo dardaarmay waxaa laga rabaa agoonta inta aynan xoolaha gacanta u gelinin inay yani imtixaanaana la rabaa wabtaluu buu ilahay l wabtaluu lyataama alibtilaau waxaa la yidhahdaa waa alihtibaaru wlimtixaanu waa ikhtibaar imtixaan imtixaana buu ilahay leeyahy subxaana watacaala maxaa la imtixaanaya cuquushoodaa la imtixaanaya caqligooda seebuu yahay macrifada ay tasarufka u leeyihiin iyo maamulka ayaa la imtixaanaya marka ha la imtixaana buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala awlaaddaas imtixaana baa la leeyahay agoonta ah weeyaan culammada marka imtixaanka waxay ku sheegaan waxaa la yidhaahdaa waa in xoolo loo dhiibo oo lagu fiirinayo ilmahan sida uu tasarufo maamulkiisa sida uu yahay in xoolo loo dhiibo la yidhaahdo kuwaan intaan kusoo shaqeen yacni xoolihiisa qayb ka mid aha loo dhiibi waxaa la arkayaa marka qaabku u shaqaynayo haddii tasarufkiisa uu hagaajiyo oo tasarufkiisa uu fiican yahay marka uu qaangaaro rushdigiina laga arko xoolihiisa waa loo dhiibi haddii uunan tasarufkiisa hagaagsanayn tasarufkiisa uusan fiicnayna la arko inuu xoolihii daaddaadinayo meelaan macno lahayn uu ku bixinayo looma dhiibaya bay leeyihiin walow balaqa cumran kabiira cumri weynba ha gaara hadduu doono intuu doono halla ekada nin weyn baa ha noqdo lannahu waa safiih waay weli waa safiih waay looma dhiibayo weyaan waa laga haynaya marka imtixaanka waa in xoolaha loo dhiibo oo la yidhahda kusoo shaqee si loo ogaado wax qayb ka mida loo dhiibo weya wabtaluu imtixaana alyataama agoontii imtixaana xataa idaa balaquu nikaaxa xataa idaa balaguu xataadaan waxaa la yidhahdaa waa hayru caamila oo naxwo ahaan waxaa la yidhahdaa ma camal fasho bal waxaa loo keenay bay leey wainamaa dakhalat cala alkalaami limacna alghaaya haayo darteed ayaa hadalka loo soo geliyey xataa iyo idaa marka israacaanna xataada hadda caamila ma aha idaadaan raacday marka jawaabteedii fain aanastum ayaan ridaynaa jawaabu idaada waxaan ridaynaa fain aanastum fain aanastum intaa shardiyada ahna iyadana jawaabteeda fadfacuu buu noqonayaa shardigaa jawaabkiisu fadfacuu ilayhim abwaalahum buu noqonaya marka waa adoo yiroo kaleeto ida balaguu raashidiina fadfacuu ilayhim saasoo kale la macno tahay hadday qaangaaraan ayagoo hanuunsanoo toosan ilmaha yani maaragtay fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahoodii siiya adoo yiroo kaleeta bay la mid tahay weeyaan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba marka rushdiga oo allah uu leeyahay xataa idaa balaguu haddii ay gaaraan annikaaxa guur haddii ay gaaraan oo ay baaliqaan fain aanastum haddaad aragtaan minhum ilmihii agoontii xaggooda rushdan hanuun haddaad ka aragtaan fadfacuu u dhiiba amwaaq ilayhim agoontaasi amwaalahum xoolahoodii siiyo gacanta ka saara marka rushdiga sida saciid ibnu musayib uu ku fasirayo waxaa ujeeda saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr oo taabiciintii ka mid a yani sida uu ku fasirayo alrushdu wuxuu leeyahay waa salaaxan fii diinihim wa xifdan liamwaalihim rushdiga la sheegaya hanuunka waa in naftooda uu saalix yahay qofka uu diin ahaan uu toosan yahay salaaxan fii diinihi diintiisu inuu ku toosan yahay qof diin la uu yahay iyo in uu maaragtay maalka uu xifdinaayo xifdan lilmaal inuu samaynayo san dayacaynin kaas ayaa loo jeedaa weeyaan marka xataa idaa balaqu nikaaxa guurka marka buluuqa waqtiga la yidhaahdo oo yani guurka uu qofku gaaro buluuqa calaamaad buu leeyahay sidaad garanaysaan calaamadaha buluuqa lagu gartaayi waxaa ugu horeeyo sinniga han iyo toban sana hadday u dhammaato wiil iyo gabar waa qaangaar han iyo toban sana waa lagu qaangaaraa baynamaa abu xaniifa iyo dad lamid ay khilaafayaan laakiin waxaa tusinaya xadiidka saxiixaynka ku yiilay xadiidka cabdulahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay cabdulahi bni cumar curidtu cala nabiyi sal allahu alayh waali wasalama yowma uxudin waana ibnu arbaci casharata sana aniga oo afar iyo toban jir ah ayaa maalintii uxud yaa nabiga la iisoo bandhigay inaan dagaal ka qayb galo dhallinyarada yararka ahayadoo dagaalka inay ka qayb galaan doonaya buu ka mid aha cabdullahi bni cumar afar iyo toban jir buu ahaa markaasuu yidhi falam yujiiznii nabiga iima ogolaanin inaan dagaalka ka qayb galo waa iga reebay buu yidhi markii sanadkii la gaaray ilan uxud wuxuu ahaa sanadkii yani maaragtay saddexaad buu ahaa sanadkii shanaad yani waxa weye sanadkii ku xigoo khandaq markii ay dhacday ayaa wuxuu leeyahay wacuridtu calayhi yowma khandaqin yani maalintii khandaq yani qaswat laxzaab ayaa haddana la iisoo bandhigay wa ana ibnu hamsa casharata anoo shan iyo toban jir ah ayaa nabiga la iisoo bandhigay si aan dagaalka uga qayb galo faajaazanii waa ii baneeyey buu yidhi nabiga markaas khandaq waan ka qayb galay buy qaswat laxzaab cabdulahi bni cumar baa sidaa odhanay marka shan iyo toban jir markuu gaaro inuu baaliq yahay bay tusinaysaa walidaalika maarata cumar bni cabdilcasiis raximah ullah waxaa la yidhahdaa markuu xadiidkan bukhaari iyo muslim warinayeen uu soo gaaray xadiidkan markuu soo gaaray uu helay wuxuu leeyahay hadalka wuxuu yidhi ina haada alfarqu bayna asagiiri waalkabiir shan iyo toban jirnimadu waxaa weeye waa farqiga u dhaxeeyo ilmaha yar iyo qofka weyn marka hadduu shan iyo toban sana ay u kaamil noqoto ilmahaas waa baaliqa la yidhahda waa qaangaari oo taklifadii way saaran tahay salaadii iyo soonkii iyo wixii o dhan waa laga rabaa iyo khayrkii o dhan inuu sameeyo calaamada kaloo lagu gartaa ixtilaama la yidhahda alixtilaam waa lagu gartaa ixtilaam waxaa waye waa nusuulu lmaniy biyihii inay ka yimaadaano maaragtay ay manidii ou helo ama ha ku helo hurdo ou hurdo ama guur ou guursaday ijmaacuu la yimidba ha ku helo ama dariiqaday doonta ha uga timaadee haddii uu ilmuhu yani ay biyo keenaanna yani xataa iyaysan shan iyo toban sanaba gaarin mar hadday biyo keenaan waa qaangaar weeyaan iyadana waa calaamaadka lagu garto weeyaan calaamada lagu garto wey walidaalika abu daawuud wuxuu warinaya can cali bni abi aalibin radi allahu canhu cali bni abi aalib uu ka warinaya inuu leeyahay xafidtu min rasuuli اllahi sal اllahu alيh ali wasalam rasuulkan waxaan ka xifdiyey buu yidhi laa yutma bacda xtilaamin agoonnimo maba jirto hadduu qofku uu maarata ixtilaam gaaro oo yani biyihii ay ka yimaadaan agoon agoonnimadii waa u dhammaatay buu leeyahay markaas halkaasay ugu eg tahay taasna waxa weeye waa midda labaad calaamada labaada lagu garto calaamada saddexaada lagu garanayo waxay dhahaan culammada alimbaat imbaat waxaa la yidhaahdaa timaha hooseo usoo baxo wiil iyo gabarba yani maarata timaha cawrada korkeeda ah ka usoo baxa baa la yidhaahdaa haddii ay ilmaha ay timahaas usoo dhashaan waa qaangaar wey buluuqi wuu gaaray weyan yani taasaa la yidhahda waxaana tusinayo yani xadiidka ay maarata imaam axmed oo warinaayo asxaabu sunan ay warinayaan yani caiyat alquradi laga warina can caiyati alquradi saxaabigaas oo bani qurayda ka mid ahaa laga warinayo wuxuu leeyahay cadiyat alquradi wuxuu leeyahay curidna calaa rasuuli llahi sal allahu alayh wasalam yowma qurayda maalinta bani qurayda lala diriraya yahuudii ayaa nabiga la iisoo bandhigay lanna waa tii la xukumay yani maaragtay sacd ibnu mucaad waatuu xukumay yani dadka bani qurayda yahuudda ka mid ah markay cahdigii ka baxeen ay gaaladii u kaalmeeyeen xukunkii markii loo dhiibo la yidhi adiga xukun ayuu maaragtay nabiga uu u dhiibay sacd ibnu mucaad ayuu wuxuu ku xukumay oo yidhi in alla intoodii qaan gaartay in la laayo ragga oo dagaalka geli karo inta kalena in maaragtay yani saraari iyo laga dhigto iyo maaragtay addoommo laga dhigtabaa maarata aan xukumay buu yidhi nabiga marka xukunkiibuu ku waafaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani maaragtay markuu waafaqay waxaa la fiiriyey marka qaangaarka waxaa lagu hubinayay qofkaan yani maaragtay timahaas hoose ma u soo baxeen mise uma soo bixin taasaa la fiirinayay markaasuu wuxuu yidhi cadiyat alquradii oo reer bani qurayda ka mid ah curidtu calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam yowma qurayda maalintaas baa la iisoo bandhigay nebiga bani qurayda dagaalkeedii fa kaana man ambata qutil waman lam yambut khulliya sabiilu qofkii timaha ay u soo baxeenna waa la dilayey timaha hoose qofkii aynan u soo bixinna waa la daynayay fa kuntu fii man lam yambut dadkii aanan timaha weli aysan u soo bixin ayaan ka mid ahaa sidaas darteed baa fakhulliya sabiilii baa faraha la iiga qaaday buuna la ii daayey calaamada kaleeto oo lagu garta buluuqa waxaa ka mid ah alxayd gabadha haddii ay xayd ay la timaado oo xaydku ka yimaado yani maaragtay markay u kaamil noqoto sagaal sane kabacdi lanna dadku markay nicmo ku nool yihiin ay iska barwaaqaysan yihiin waa ku qaangaaraan sagaalka sano way ku qaangaartaan hadday uga yimaadaan shan iyo toban yaysanba gaarine waxaa la xukumayaa inay baaliq tahay ayaa gabadhaasi la xukumayaa weeyaan xaydkuba hadduu ka yimaado waa baali w waa mukallaf weyaan yani maarata qofkaas oo kale mas-uuliyadaa saaran wey marka buluuqa axkaamta yani calaamaadkaas oo idil ayaa lagu gartaa weeyaan xataa idaa balaguu nikaaxa awlaaddii markay gaaraan nikaaxii fain aanastum yani ay buluuqaan oo baaliq ay noqdaan fain aanastum ay ra'aytum waabsartum haddii aad aragtaan ama wajadtum wacalimtum aad ogaataan yani labadaba waa la yidhaahdaa minhum xaggooda haddaad ka ogaataan rushdan hanuun fadfacuu ilayhim siiya owlaaddii agoontii amwaalahum xoolahooda siiya walaa ta'kuluuha ha cuninina xoolihii agoonta israafan xadgudub ha u cuninina aad ku xadgudubtaan wabidaaran degdegid aad degdegaysaan an yakbaruu inay weynaadaan aad kala degdegaysaan na ha u cuninina weeyaan yacni xoolihii carruurta in dadka awliyaa umuurkii baa lala hadlaya ama awsiyadii dadkii loo dardaarmay baa lala hadlaya carruurtaas xoolahooda ha u cuninina israafan ha u cuninina baa l israafkana waxaa la yidhahdaa xagga luqada alifraatu wamujaawasat lxaddi baa la yidhahdaa waa xadgudub soodintiiyo tallaabto ood gudubto ayaa la yidhahdaa xadgudub ha ku cuninina waxaan xaq aadan u lahayn ha qaadanin xaq la'aan ha ku cunin wabidaaran degdegna ha u cuninina yani bidaarka waxaa loo jeedaa ay mubaadaratan loo jeeda degdegaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahda israafka culummadu ku tilmaamaan atabdiirna waa la yidhahdaa xoolahoo la iska daadaadiyo macno darri loo daadiyana tabdiirkaasaa la yidhahdaa ina almubadiriina walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayaanu lirabbihi kafuura marka yani tabdiirka oo xoolahoo la daadiyo macno darri lagu bixiyana waxaa la yidhahdaa bidaarka waa lagu magacaabi israafka waa lagu sheegaa weeyaan marka labadaba midna ha u samaynanina hadda mubaadarada yani bidaaran waxaa loo jeedaa yani akla mubaadaratin ama xaala kawnikum mubaadiriina kibarahum weyninkoodii aad kala hormaraysaan yani waxaad leedihiin xoolahaan intuusan cunugaan igu qaangaarin oo hadhowdii xoolaha uusan igu qabsanin waaba dhammaynaya waa sii cunaya wax alla waxaan jeclaadaan ku samaynaya waa baabi'ini markuu weynaadaba isagoo waxba haysanba haqaangaara hadduu rabo taasoo kale ha samayninina baa laleeyahy leanna dadka way ka dhacdaa bani aadamka nooc sidaasoo kale samaynay waa jiraa weeyaan marka arrinkaas ha u samayninina buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf dadka marka agoonta xoolaheeda hayahay laba unbay mid yihiin inay dad tanaadiinahoo xoolalaho akhniya inay yihiin inay fuqara yihiin labada unbay mid noqonayaan hadduu hani yahay ilaahay baa ka hadlay labadaba waman kaana axadkii ahaado oo owliyadii ka mida dadka xoolaha agoonta hayay haniyan mid xoolo leh oo tanaad ah uu yahay oo xoolaha agoonta unan u baahnayn falyastacfif ha ka dhowrsado iska ilaaliyo isticfaaf ha sameeyo cifa waa dhowrsanaan wey ha ka dhowrsado iska ilaaliyo yani haka xoolaha agoonta ha ka dhigo kalmaytati waddami oo kaleeto ha ka dhigo weyaan saasaa la rabaa leanna xoolaha waxay la mid yihiin baktiga oo kaleeto baktiga ma lagu ogolaya inaa cunto maya hal maraa lagu ogol yahay markii daruuro ay timaado naftaada inay baxda ee halis ku sugan tahay baa lagu ogol yahay wakadalika dhiigga masbuuxana waa xaaraam weeyaan marka sidaa darteed dhiigga iyo meytidii oo kale inuu kala mid dhiga baa la rabaa falyastacfif ha iska ilaaliyo oo ha ka dhowrsado xoolihii agoonta inuu cuno hadduu hani yahay weeyaan waman kaana faqiiran qofkii marka faqiirahoo isaga aanan haysanin wuxuu cuno aanan haysanin oo baahan waa baahan yahay mas-uulna wuu yahay oo xoolahan agoontaan buu mas-uul ka yahay muxuu samaynay allah baa wuxuu leeyahay falya'kul ha cuno qofkii faqiirka ahaa maalkii agoonta bilmacruufi shay macruufahoo sharciga lagu yaqaano shay la garanayo oo sharciga lagu yaqaano ha ku cuno weeyaan dariiq la garanayo sharciga lagu garanayo ha ka cuno taas baa loo jeedaa marka maadaama ninkan uu weligii yahay ama wasigii loo dardaarmay uu yahay xoolihii agoonta isaga uu ka shaqaynayo wakhtigii uu ilaalin yani maaragtay isagu shaqaysan lahaa agoontan xoolaheedii uu ku mashquulsanyo kasabkiisa uu ka celiyo waxaa la rabaa qadru lxaaja baahida qadarkeeda inuu ka qaata baa la rabaa ou ka cuno ayaa la rabaa oo khidmo ahaan ama ha noqoto ama sacyiga uu qabta ha noqoto xaajadiisii inuu ka qaato unbaa la doonaya inta ku filan inuu ka qaato walidalika imaamu bukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinaya can caaisha radi allahu canha inay leedahay aayaddaa markay ka warramayso waman kaana aniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf waxay leedahay annaha naزlat fii waadi اlyatiimi ida kaana faqiira annahu ya'kulu minhu makaana qiyaamihi calayhi bimacruufin hadalkaasay leedahay caaisha radi allahu canha yani waxay ku soo degtay ninka agoonka mas-uulka ka ah weligiisa ayay ku soo degtay haddii uu faqiir yahay inuu ka cuno maarata xoolihii agoonta inuu wax ka cuno qadra qiyaamihi calayhi bilmacruuf shaqada uu hayo qadarkeeda buu ka qaadanaya wy sidoo kale ayaa ibn cabdixaatimna ayuu can caaisha sanadkiisa uu ku warinaya hadalkaasoo kale uu ka guurinaya wy culammada qaar ka mid waxay leeyihiin yani waxaa loo jeeda alakl bilmacruuf alakl bilmacruuf waxaa loo jeedaa macruufka wax lagu cunaahi waxaa loo jeedaa alqardu ida xtaaja ilayh inuu wax ka daynsado hadduu u baahdo kan faqiirkaa ha ka cuna looma jeede dayn ahaan inuu u qaato ayaa loo jeedaa bay leeyihi dayn ahaan inuu u qaato markaasna wayaqdiya mataa aysarahu allahu calayhi markuu ilaahay u fududeeyana dayntii inuu iska bixiya baa la doonayaa bay leeyihi laakiin marna xoolihii ma cunaya bay leeyihi marna looma ogolo inuu cuno saasoo kale bay odhanaya hadalkaas waxa way culummada ku tagtay waxaa ka mid a cumar bn khaaab oo maarata radi allahu canhu amiiru lmuminiin waxaa ka mid a cabdullahi bni cabbaas waxaa ka mid a cabiidat asalmani waxaa ka mid a saciid ibni jubayr waxaa ka mid a caamir shacbi waxaa ka mid a mujaahid ibni jabrin waxaa ka mid a qataada culammadaasoo idil ayaa maarata waxaan ujeeda qataada ma abulcaaliya iyo awsaaci baa ka mid a raggaasa ka mid ah weeyaan qataada qowlka dambe buu leeyahay waxay leeyihiin waxaa loo jeeda alakl bilmacruuf alqardu ida xtaaja ilayhi dayn inuu ka qaato maalintii ilaahay xoolo siiyana uu iska bixiya baa la rabaa bay leeyihin macnahaas ku fasiraya culammada qaar kaleeto waxay leeyihiin sida maalan yani maaragtay ibraahim annakhaci iyo cataa iyo xasan albasri iyo qataada waxay leeyihiin ayaga waxayba ku darayaan laa qada'a cala alfaqiiri fi ma ya'kulu bilmacruuf haddouba dayna u qaatay ouna bixin waaye wax qadaaho laga raba mana gudaya bay leeyihin ma bixinaya sidiisoo u cunayaa bay leeyihin walidalika shawkanina ra'yigaas uu rajaxaya oo leeyahay wabihi qawlu jumhuur lfuqaha fuqahada jumhuurtooda ra'yigaasay qabaan oo ay ku tageen buu odhanaya maarat shawkanina in uu dayntu qaato hadduu macruufba ku qaatay inuusan barrintu gudaynin leanna cumar bn khataab iyo saxaabadii hore waxay dhaheen ha la gudo waa inuu soo gudaa maalinta xoolo helo waxba ma gudaayo bay leeyihin hadduu qaato wuxuu dhiibaya lama arka bay leeyihin weyaan marka allah subxaana wa tacaala sidaas uu leeyahy marka xoolaha yatiimka ma sahlana waan arki doonaa waciidka ku imaan doonaan arki doona insha allahu tacaala aad in layskaga ilaaliyo u baahan tahay faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim faidaa dafactum haddaad siisaan ilayhim agoontii amwaalahum xoolahoodii haddaad u dhiibtaan faashhiduu markhaati geliya calayhim yani maaragtay calaa dafcihim siismada aad siinaysaan calaa dafci lmaali iyaahum xoolaha aad siinaysaan markhaati u sameeya markhaati u markhaati geliya buu ilaah allah odhanaya subxaana wa tacaala marka faashhiduu calayhim amarkaasi ma amru wujuuba mise waa amru nadbin amar waajiba miya mise waa amar oo maaragtay nadbi ahoo sunno ah weeyaan waajib aanan ahayn muxuu yahay culammadu way ka hadlaan culammada qaar ka mida waxay leeyihiin waa amru wujuub wa amru wujuub wa waa waajib yacni qofka inuu markuu ilmahan agoonta xoolahoodii wareejinayay qaan gaaraan inuu markhaati u sameeyo inuu ku wareejiyey waa shay waajiba bay leeyihiin laakiin alimaam suyuuti wuxuu soo guurinayaa wuxuu leeyahay amarkaani maaha amru wujuub wa amru nadbin buu leeyahay sidaasayna culammadu rajaxaan inuu amru nadbi yahay usan waajib ahayn sababta marka ishxaadka loo gelinayo markhaatiga laleeyaha la markhaati geliyo waxaa laga cararayaa tuhmadaa laga cararaya waa tuhmaa laga fogaa in tuhmo laga fogaadaa la rabaa dood inay timaado in laga fogaado baa la rabaa wax markhaatiga loo samaynayo yaysan doodu imaanin tuhmana imaanin maxaa yeelay haddaana markhaati loo gelinin waxaa dhici karta ilmahan agoonta kulligood dad wada saalixiin ma wada noqonayaan dad wan wanaagsanoo ma noqonayo mid baa maaragtay yani maarata iska madax adag oo wuxuu dhihi kara ninkaan xoolahaygi maba siininba maba isiinin buu dhihi kara markuu u dhiibo hadhow markaa dadka waa ku tuhmayaan soo maha ama khusuuma imaanayso dood baa imaanayso maxkamad in loo rafciyo iyo waxay tegaysaa maxkamad inay arrintii tagto laakiin haddii markhaati joogo warku waa idil yahay wey walidaalika waxay yidhahdaan culammada haddii la isqabsado oo ilmihii ay yidhaahdaan ninkani xoolihii ima siinin asagana uusan markhaati gelinin horay markhaati uunan u samaynin alqawlu qawlu sabiyi bay leeyihiin hadduu yidhahdo ima siinin asagoo markhaati samaynin qaadiga la geeyo waxaa la qaadanayaa ilmahan qowlkiisa qaadigu xukumaya inuusan dhiibin hadda xoolihiisa inuu marlabaad ku wareejiyo horayba ha u siiya hadduu doono laakiin haddii u markhaati yani maaragtay u markhaati jiraahi waxa keliyaho ku baxsan kara waa inuu markhaati la yimaado markuu markhaati la yimaado inuu wareejiyey tusinayo markaasaa qowlka ninkaan weligaa la xukumaya weya marka maalka agoonta wax sahlan ma aha sidaasay culammadu leeyihiin weyan faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim markhaati geliya weeyaan marka lama aqbalayo qawlulweliya lama aqbalayo ilaa bilbayina markhaatigaas unbaa lagu aqbalaya weyan inuu la yimaado wakafaa billaahi alla ayaa ku filan xasiiban yani ay raqiiban liacmaalikum ayuha alwliyaau ilaalin axad ilaaliyo oo idin xisaabiyo allah baa subxaana wa tacaala ku filan camalkiinna inaad shahaadadii siday tahay u gudateen inaad xoolihii iyo kaamila inaad dhiibteen oo sida iyadoo dhammaystiran in ayadoo nusqaana aad bixiseen inaadnan bixinin kulli ilaahay baa markhaati ka ah subxaana wa tacala oo raqiib ku ah weeyaan camalkiina ilaha waa ardiyeenay wakafaa billaahi ay wakafa allahu weeyaan baada waa tii iska dhihi jireen maaragtay salada ay dhihi jireen wey wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan xasiiban axad wax xisaabiyo oo ilaaliyo acmaasha axmaashiinna isagaa ku filan weeyaan oo idiin jeedo weeyaan lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walilnisaai nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qalla minhu aw kaur ayadan yani maaragtay sida saciid ibnu jubayr iyo qataada ay istilmaamayaan waxay leeyihiin waxa weeye mushrikiinta ayaa waxay ahaan jireen xoolaha oo ninka maydka uu ka tagaay waxa qaadan jiray ragga waaweyn baa qaadan jiray ragga waaweyn baa xoolaha qaadan jiray waxa dumarka waxba lagama siin jirin ilmaha yararkaana waxba lagama siin jirin walow aabbahoodba ha noqdo hadduu doono saasay samayn jireen jaahilgii saasay samayn jireen markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan soo dejiyey lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walilnisaai nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun yani sidaas ayuu maaragtay yani maaragtay ay ka wariyaan culammadu maxaa la yidhahdaa saciid ibnu jubayrin waqataada ayay ka wariyaan weyaan aayadda ilahay buu sidaa ku soo dejiyey oo la leeyahay waratada xoolahaas oo maydku ka tegey rag iyo dumar waa u siman tihiin qaraabadiinna iyo waalidkiin waxay ka tagaan baad wada leedihiin lilrijaali raggii buu u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay oo xoolihiibay uga sugnaatay mimaa kiibay uga sugnaatay qaybtu taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid ay ka tageen aabba iyo hooyo xoolihii ay ka tageen yacni nimankii ragga ahaa qayb bay ku leeyihiin iyo walaqrabuuna qaraabadii waxay ka tageen yani maaragtay mimaa taraka waxay ka tageen alwaalidaani labadii waalidoo aabbiyo hooyo ah iyo walaqrabuuna qaraabadii walaalihii yani isla dhashay wixii ay ka tageen dadka qaraabada la yidhahdo isdhaxlaa waxay ka tageen nasiib iyo qayb bay ku leeyihiin raggii sidaasay leeyihiin walinnisaa'i haweenkiina waxay leeyihiin nasiibun qayb bay leeyihiin mimaa xoolihii bay ku leeyihiin taraka alwaalidaani labadii waalid oo aabbihii hooya ay ka tageen walaqrabuuna qaraabadiina ay ka tageen wixii qaraabada ay ka tageen iyo aabbihii hooyo dumarkuna waxay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin wey marka ragga keliya ma leh ragga keliya ma leh ilmuhuna waxbay ku leeyihiin maaragtay dumarkuna waxbay ku leeyihiin baa allah leeyahay subxaanahu watacaala mimaa qalla minhu ow kaura mimaa qalla minhu ow kaura nasiiban mafruuda mimaadaasi waxaan ka bedelanayna mimaa tarakaba hore unbaan ka bedelanaynaa weyn waxaa la yidhaahdaa waa bedel oo halkaa laga bedelay biicaadati ljaari xarf jarkiio la soo celiyo weyaan mimaa tarakadii horeeto xarf jaraa ku jira haddana waa la soo celiyey mimaa kiibay yani xaggiisa wax ku leeyihiin qalla yaraaday oo minhu min almaali maalkii ah maalkii ka mid ah xoolihii ou maydku ka tegay ka mid a ayay wax ku leeyihiin marka minhuda damiirka ku jira waxaa loo celinayaa almubadalu minhu wa huwa almaalu shayga midka wax laga bedelanayo maalkii ah ayaa loo celina waxay ka tageen aqribada iyo waalidku waxay ka tageen waa xoolaha weeyaan mimaa kii xaggii baad maaragtay ay wax ku leeyihiin qalla yaraaday oo minhu maalkii ka mid a ayay ku leeyihiin aw amase kaura batayo minhu min almaali ka mid ah w ay minhu weyaan waxay ama ha yaraada maalkay ka tageen qaraabadii iyo waalidkii ama ha batee nasiibbay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin weyaan sidoo doona ha noqdo nasiiban xaala kownihi nasiiban xoolahaas ay ka tageen ou nasiib yahay yani nasiibanta waa xaalaynayna qayb waay ay nasiib ay ku leeyihiin weyaan nasiibkaasoo mafruudan ay maqtuucan yani waa waajiban lahum la gooyey mafruudan la fard yeelay bimacnaa la waajibiyey oo ayaga loo gooyey weya waxay ayagu leeyihiin weyaan ilaahay baa siiye subxaana wa tacaala u jaray weyaan marka cidna uma diidi karto dumarkuna dhaxalka waxbay ku leeyihiin awlaaduna waxbay ku leedahay sida ragguba u leeyihiin waa taasaa loo jeedaa weyaan marka nasiibkan hadda ay leeyihiin oo allah u yidhi yani mima qalla minhu ow kaura nasiiban mafruudan anasiib lmafruud aayaddan ma sheegin laakiin waana loo sheegi doonaayo aayadaha ka dambeeyaan ku arki doonaa aayaddan awlaada iyo dadka qaraabada waxay leeyihiin yuusikum allahu fii wlaadikum iyo yani aayad yastabtuunaka qul illahu yuftiikum iyo kuwaasaan ku arki doonaa insha allahu tacaala wإida xadra اlqismaة ulu lqurba wاlyataama wاlmasaakiinu farzuquuhum minhu waquluu lahum qawla macruufa waidaa xadara haddii uu yimaado alqismata ay qismata almawaariifi xoolaha qaybintooda marka la qaybinayaay haddii ay yimaadaan ulilqurbaa qaraabadii dadka u saaxiibka ahaa dadkii qaraabada ah hadday yimaadaan oo dhaxalka aan waxba kulahayn wy qaraabada aan dhaxalka waxba kulahayn taasaa loo jeedaa hadday meesha soo xaadiraan meesha tarikada lagu qaybinayo xoolihii maydkan uu ka tegay meesha lagu qaybinayo hadday yimaadaan walyataama agoontii hadday yimaadaan wlmasaakiinu masaakiintii aan waxba haysaninoo quudkooda wax ku filan aanan heli karaynin haddii ay meesha soo xaadiraan idinkii xoolaha iska lahaana aad qaybsanaysaan waxaa la leeyahay farzuquuhum risqi siiya wax ka risqi siiya minhu xoolahaas wax ka siiya wax ka siiya risqi ka siiya wax uga tuura yaysanba dhaxalka wax ku yeelanin yacni meeshii dhaxalka lagu qaybsanayay dadkii dhaxalkan iska lahaa markay qaybsanayaan ayaa waxaa imaanayo dad maaragtay qaraabadii ka mid oo dhaxalka waxba kulahayn waxaa imaanaya agoon aabbahood ilaahay oobsaday baa imaanaya waxaa imaanaya dad masaakiinoon xoolo haysanin meeshii bay soo xaadireen marka naftoodii xoogaa waxay jeclaanaysaa in wax loo tuuro marka in ixsaan iyo beri loo sameeyo iyo samafal iyo sadaqa lagu sameeyo darteed baa waxaa loo leeyahay xoolihii wax ka siiya dadkaas wax unku tuura baa la odhanaya weyaan waxa lagu tuuro waxa la siiyo walidaalika ilaahay wuxuu soo hormariyey qaraabada loo soo hormariyey oo agoontii masaakiintii lagaga soo hormariyey laanna waxay leeyihiin waxaa yani maaragtay qaraabada loo soo hormariyey waxa la siiyaa waa sadaqatun wasila dadka qaraabada xoolaha la siiyo sadaqana way tahay silaturaximna way tahay laba ajaru marka qofka ka helaya weyaan marka arrintaas baa allah leeyahay ha la siiyo hadday soo xaadiraan alqismata waidaa xadara alqismata qaybtii hadday yimaadaan ay soo xaadiraan ulilqurbaa dadkii qaraabada u saaxiibka ahaa walyataama agoontii walmasaakiinu masaakiintii farzuquuhum risqi siiya minhu xoolahaas xaggooda wax ka risqi siiya waquuluu waxaad tidhaahdaan lahum dadkaas markaad risqiga siisaan waxaad ku tidhaahdaan qawlan hadal oo macruufan wanaagsan ku idhaahda hadal wanaagsan ku dhaha maxaa meesha ka soo doonteen iyo waxba kuma lihidiin meeshaan maxaa idin keenay iyo dadkii wax lahaaba qaybsanaya iyo kalimaadkaas looma baahno looma baahno hadal wanaagsan in lagu yidhaahda baa la rabaa lidha baaraka allaahu fiikum yani sidaas maaragtay ilaha idiin barakeeyo kalim kalaam qalbigooda maaragtay suruur geliyo ayaa la yidhaahdaa in la siiyo in lagu yidhaahdaa la doonaya wey culummada marka meeshaan waxay isku khilaafaan aayaddani ma mansuukaa oo ma nasakh ma la nasakhay mise waa muxkama oo aayaddana way sugan tahay bay isku khilaafaan laba ra'yi bay leeyihiin culummadu laba ra'yi bay qabaan qolada ugu horraysa waxay leeyihiin haadihi alaayatu laysat bimansuuqa bal hiya muxkama aayaddan mansuukha maahe waa aayad sugan oo muxkama ah weeyaanay leeyihiin waxaa marka yani ra'yi arrinkaas warinaya imaamu lbukhaari fii saxiixii buu ku warinaya wuxuuna ka warinaya cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu tarjumaanu lqur'aan wa xabru hadihi lumma ayuu ka warinaya oo maaragtay aad taqaanaan caalimkaasa ayuu ka warinaya wuxuuna leeyahay cabdullahi bni cabbaas hiya muxkamatun walaysat bimansuuqa aayaddan waa aaya muxkama weeye mansuukhana ma aha lama nasakhin buu leeyahay walidalika ibnu kaiir raximah llahu markuu cabdulahi bni cabbaas aarka ka soo wariyo buu ragga la qaba buu tirinaya uu leeyahay wakadalika sidoo kaleba waxaa wariye buu leeyahay rawa bnu jariirin canhu naxwahu sida bukhaari oo uga wariyey ayaa ibnu jariir dabrina cabdulahi bni cabbaas hadalkaasoo kaleba uga wariyey weyaan wuxuu kaloo ka wariyey can mujaahidin mujaahidna sidaasuu kaloo ka wariyey inuu leeyahay mujaahid ibnu jabrin oo tilmiid ibni cabbaas ah ardayga cabdulahi bni cabbaasah wuxuu leeyahy hiya waajibatun cala ahli lmiiraati maa taabat bihi anfusuhum waxa weye waa waajib dadka xoolahan dhaxlayaahay waajib ku tahay inay siiyaan wax alla waxay qalbigooda uu saafi ku noqonayo inay siiyaan marka ra'yigaas waxaa qabo sidoo kaleeto cabdullahi bni mascuud iyo waxaa laga wariyay abu muusa alashcari ayaa iyagana laga wariyaa weeyaan qoladaas sidaasay ku tageen aayadda waa muxkama bay leeyihiin marka sidaa darteed aayaddan gooni waaye mansuuqa ma ah culummada kale waxay leeyihiin aayadani hiya yani waxay leeyihiin ana hadihi alaayata ana hadihi alaayata mansuukhatun bilkuliya waaba nasakhantay leeyihiin tamaaman waa la nasakhay iyada dhanba ra'yigaasna waxaa qaba saciid ibnu musayib ayaa laga wariyaa inay mansuuqo tahay wuxuu leeyahay saciid ibnu musayib waa taabicigaa weynoo taqaanaan weeyaan waa a'immada waaweyneed oo ka mid ah culammadii madiine waaweynaad waaweyneed buu ka mid yahay weeyaan oo taabiciinta ahaa weeyaan weliba la yidhaahdo waa min kibaari taabiciin ayuu saciid ibnu musayib ka mid yahay taabiciinta raggoodii waaweynaa wuxuu dhihi jiray kaanat yani qabla alfaraa'idi kaana maa taraka arajulu min maalin أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذي القرابة إذا حضروا, إذا حضروا القسمة ثم, ثم نسخ بعد ذلك نسختها الآية المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء هذا الكاس أيو ليه يعني وحوى معنى هذا وحو ليه آية ومنسوخوي inta aynan faraa'idkan soo degin qolo walbaa waxay leedahay ayaa waxaa jiri jirtay buu leeyahay qofku markuu tago oo maalkan uu ka dhinto markii yani xoolaha la dhaxlanayo ayaa agoonka iyo markay yimaadaan iyo maskiinka iyo faqiirka iyo qaraabada midka u saaxiibka wax laga siin jiray laakiin waa la nasakhayo waxa weeye waxaa nasakhday aayat lmawaariid yusiikum allahu walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo aayaddii staftuunaka saddexdaa aayadood ayaa lagu nasakhay buu leeyahay oo aayaadka nasakhay marka ilaahay subxaanau watacala qof walbaba xaquu lahaa ayuu siiyey marka wasiyo unbaa laga rabaa qofka hadduu dardaarmo inuu qaraabadii u dardaarmo hadduu dardaarmayo ulu wax ka yar inuu dardaarmo ayaa la doonaya weeyaan walidaalika marka ibnu kaiir ra'yigaas oo ah inay aayadda mansuukha tahay oo aayaat lmawaariid ay nasakhday wuxuu ka soo naqlinayaa yani maaragtay cikrima oo maarata mawli bni cabbaas ah abushacfaa buu ka soo warinaya qaasim bni moxamed buu ka warinaya waayruhum waxay leeyihiin aayadda waa mansuuqa weeyaan waa madhabka jumhuur lfuqahaa ay qabaan fuqahada yani badankooda ra'yigaasay qabaan ala'imatu larbaca yani maaragtay iyo asxaabtoodaba afarta imaam a'immada waaweynoo madaahibta caanka ah a'immadoodiina ra'yigaasay qabaan aayadda inay mansuuqo tahay oo aysan wax waajiba ahayn marka yani sidaasay leeyihiin labadaa ra'yi ayay culammadu isku khilaafaan weeyaan marka laakiin waxaad moodaa inuu aad u muuqdo inaysan waajib ahayn laakiin haddii ay dadkaasi yimaadaan dadka dhaxalka iyo xoolaha qaadanayo dadka masaakiinta inay waxun u tuuraan ay wax ka siiyaan inay tahay ayay arintaas ayaad moodaan ra'yigaas inuu raajix yahay wallahu aclam وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى هعبسدين هبقين والله كعبسدين وين الذين كوي لو تركوا هدي كتجي لهايين من خلفهم قداشود ذرية عرور يقتقي لهايين يعني من من خلفهم وحلوج هذا من بعد موتهم مركز انتان دبدين ay caruur ka tegi laha duriyatan caruur ay ka tegi lahaayeen caruurtaasoo dicaafan yaryar oo taag daran khaafuu ay u baqi lahaayeen yani dadkaas ilaahay ka cabsadeen subxaana watacaala wey khaafuu ay baqi lahaayeenoo calayhim dushooda ay u baqi lahaayeen walyaksha ha cabsadeen oo allah ha ka baqeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda markay dhintaan dabadeed duriyatan caruur oo dicaafan taag daran oo siqaar ah oo yar yar ah khaafuu baqi lahaa calayhim ilmaha dushooda faqri iyo maaragtay dhibaato uga baqi lahaa ilaahay ha uga baqeen oo owlaadan agoonta ay hadda hayaan ha kaga cabsadeen weeyaan ayaddaa marka laba macnoba culummadu way ku sheegaan laba macnoba way ku sheegaan macnaha koobaad waxa weeye dadka lala hadlayo khitaabkan oo walyakhsha aladiina laleeyahay ha cabsadeen laleeyahay waa alawsiyaau wa wliyaau lyataama dadkii loo dardaarmay caruurtan waalidkeed markuu adagii dhimanayo u dardaarmay iyo maaragtay ama dadkii awliyadoodii ahaa weligoodii ahaa ee aqribanimo u xigay oo maamulkooda hayay dadkaas weeyaan marka yani sida uu maaragtay imaam lbagawi oo fii tafsiirihi kusoo guurinaya can lkalbiyi wuxuu leeyahay kalbiba wuxuu odhanaya hada khiطaab liwulaati اlyataama yaquulu man kana fii xijrihi yatiim falyuxsin ilayhi walyأti fii xaqihi ma yuxibu an yufcala biduriyatihi min bacdi hadalkaasuu leeyahay yani wuxuu leeyahay waxa lala hadlayaahi waa awliyadii dadkii madaxda u ahaa mas-uulka ka aha agoonta weeyaan wuxuu leeyahay qof alla qofkii ilma agoona mas-uuliyadoodii gacanta ku hayo wanaag u samee saasaa loo jeeda aayadda wanaag u samee xaqoodana siduu yahay u sii waxaad u siisaa sida adigaba aad u jeceshahay haddii owlaad aad ka tagto owlaadaadaas gadaashaada in wanaag loogu sameeya aad u jeceshahay kuwa adiga hadda aad hayso u samee weeyaan macnuhu waa sidaas wey owlaadan hadda mas-uulka ah ka tahay oo agoonta ah ixsaan u sameeyo xoolahoodii siday yihiin u sii sida aad u jeceshahay markaad adigaba dhimatay ilmahaadii in sidaasoo kale wanaag loogu sameeyo marka taa wey walyaksha ha baqeen oo ha ka cabsadeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim duriyatan dicaafan caruur yaryara gadaashooda ay uga tegi lahaayeen khaafuu calayhim u baqi lahaa hadda ilaahay ha uga baqeenoo ixsaan iyo wanaag ha u sameeyeen ilmahan macnahaas waa macno wanaagsan weeyaan macnaha labaadoo cabdullahi bnu cabbaas iyo hayruba ay warinayaan waxay leeyihiin ma ahan awliyaa lumuurka maaha dadka lala hadlayo waxaa lala hadlayaa qofkii welig kii dhimanaya laftiisa baa loo jeedaa yani qof baa geeridii ku timid bay leeyihiin qofbaa geeridii ku timid sakaraatulmowdu ku jiraa inuu dhimanayabuu ogyahay dadaa marka u imaanaya dad baa u imaanaya markaase waxay ku leeyihiin naftii baa hayse qofkan waa dhiman rabaa xoola una ka tegi rabaa markaase dadkii kale intay u dhihi lahaayeen war caruurtaada u nax xoolahaan maaragtay ha ka bixin ay odhan lahaayeen ma yeelayaan waxay leeyihiin war ninyahu ilmahaada kuuma baahna waad og tahay waxay berri ku tarayaan aakhare waxay ku tarayaan lama arko waxay ilmahaada ku tarayaan qiyaamo ma jiro waxa ku anfacayo waa naftaadee xoolahaadan hormarso hadda intaad joogto naftii baa hayso geeridii u taagan yahay xoolahaadan hormarso oo addoommadaadii xuree xoolahaan sadaqayso waxaan hebel intaasii hebel intaasii bay leeyihiin ilaa marka uu arrintii inta fuliyo ninkii maydka ku jiray hebel intaa hala siiyo hebel intaa hebel intaa hala siiyo u yidhaahdo markaasaa ilaahay ka nahyinaya uu leeyahay dadkaasi ha kaga baqeen yaysan sidaa yeelin nahyi wey yaysan ninkaani amarkaa xunkaa yaysan farin ee awlaadaada fiiri ha yidhaahdeen ilaahayna ha xusuusiyeen hana u dardaarmeen ulua maalihi wax ka yar inuu dardaarmo ha u dardaarmeen maalkiisa markii saddex meelood loo qaybiyo wax ka yar inuu dhiibo taas ha u dardaarmeen macnahaas ayay maaragtay leeyihiin sida maalan xadiidkii maaragtay saxiixaynka ku yaalay sacd ibn abi waqaas oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam u yimid isagoo jiran ayuu nabigu soo booqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu u yimid baa sacad wuxuu yidhi yaa rasuul allahi innii duu maalin walaa yariunii ila bnatun xoolaan leeyahay buu rasuulka allo gabar mooye wax kaloo dhaxlayana mala haruur kale malihi afa atasadaqu biuluay maali maalkayga markaan saddex u qaybiyo laba meel ma sadaqaystaa buu yidhi hal meelna gabadha maugu reebaa markaasuu nabigu ku yidhi laa buu yidhi maya markaasuu yidhi fashadra nus ma sadaqaystaa buu yidhi xoolaha nuskood ma bixiyaa ma iska dhiibaa nuska kalena gabadha mauga tagaa laa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam faulua buu yidhi saddex meel markii loo qaybiya hal meel ma bixiyaa markaasuu nabigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam laa buu maya wuxuu yidhi yacni wuu aqbalay aulua buu yidhi haa uludka dhiib buu yidhi saddex meelood meel sadaqayso markaasuu weliba raaciyo yidhi wauluu kaiirun buu yidhi uludka laftiisa waa badan yahay inaad wax ka dhinto saasoo kale baa loo jeeda uludka laftiisa waa badan walidaalika cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu yani nabiga marka intuusan hadalka ka bixin cabdullahi bas intaan la gaarin hadalkaa markuu yidhi uludkana waa badan yahay ayuu hadalkii cileeyey nabiga tacliiluu raaciyey sababka uu leeyahay xoolahan badankood ha sadaqaynin ayuu raaciyo wuxuu yidhi inaka an tadara waraaataka akhniyaaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad xoolahaada wuxuu leeyahay inaad ka tagto adiga sacadow dadka ku dhaxlayaaho owlaadaada ama dhaxalkaaga iska leh ayagoo aqniyo ahoo xoolo lahoon dadka u baahnayn inaad ka tagto baa waxay ka khayr badan tahay inaa ayagoo fuqaraa ka tagto oo ay markaa dadka baryaan laann xoolay haddaad sadaqayso ka wada dhiibto waa tuugsanayaan barrinta illa waa dad shaqaysanaya maahan waa dad yaryare marka tanaa kuu khayr badan buu yidhi walidaalika cabdullahi bni cabbaas yacni wuxuu leeyahay low anna annaasa hadduu min aului ila arubuci nabiga uluw yidhi soo maaha in uludka ay ka dhimaanoo rubuc ay ka dhigaan maxaa yeelay rasuulkaa yidhi buu leeyahay wauluu kaiirun uludku waa badan yahay marka afar meelood hal meel inaad qofku sadaqaysto ayaa la rabaa marka waxaa laga rabaa bay leeyihiin dadkan dhahaya xoolahaada hormari inay amraan ulu wax ka yar inay sadaqaystaan oo baxsado taas inay ku baraarujiyaan baa la doonaya bay leeyihiin marka macnaha taasaa loo jeedaa bay leeyihiin walyakhsha ha baqeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda dadka odhanaya war xoolahaada hormarso xoolahaada dhiibo berri ilmaha ku anfici maayan waxna ku tari maayaane dadkaasi ha ka cabsadeen hadday mid uu ka tegi lahaa min khalfihim duriyatan hadday uga tegi lahaayeen dicaafan khaafuu calayhim ay u baqi lahaayeen sidoo kale ninkaan hadda dhimanayo awlaadiisa ha u baqeen ayagana sidaasoo kale ha ku yidhaahdeen weeyaan falyataqu llah ilahay ha ka baqeen oo taqwada ilaahay ha la yimaadeen yani falyataqu llaha yani sida maalan yani maxaa la yidhahdaa ibnu jariir atabari oo warinayo wuxuu leeyahay ibnu kaiirna uu ka soo guurinayo falyataqu llaha fii mubaasharati amwaali lyataama agoonta xoolahooda maamulkooda ay maamulayaan ilahay ha uga baqeen subxana wa tacaala walaa yaakuluuha israafan wabidaaran yaynan wabidaaran an yakbaruu yaynan u cunin xaddhaaf iyo ilmahan yaynan kugu weynaanin ka hor hortood xoolihii dhammee yaynan sidaa samaynin ibnu jariir atabari cabdullahi bni cabbaas ayuu ka xikaayoonayaa ibnu kaiirna markuu soo guuriyey wuxuu leeya wahuwa qawlun xasanun waana hadal wanaagsan ayuu leeya waxaa xoojinayo hadalka ka dambeeya tahdiidka aayadda dambaa xoojinaysa weyaan walyaquuluu ha yidhaahdeen qawlan hadal ha yidhaahdeen qawlka oo sadiidan mid wanaagsan ah ha yidhaahdeen alqawlu sadiid waxaa loo jeeda asawaabu alcadlu wasawaabu min alqawli yani shayga cadliga ah cadaaladda ah iyo hadalka kiisa toosan ayaa qawlu sadiid la yidhaahdaa weyaan marka qawl sadiida ha yidhaahdeen oo maaragtay yani kelimaad wanaagsan ha yidhaahdeen baa loo jeedaa ma ujeedaa caruurtii kelimaad wanaagsan ha yidhaahdeen oo waxay leeyihiin yani markuu u yeerayo caruurta agoontaah oo mas-uulka uu ka yahay ha yidhaahdo sida awlaadiisa ugu yeeroo kale yaa bunayi ha yidhaahdo waxaa la rabaa ilmahaada markaad madaxa u salaaxdo agoonka adiga aad haysan inaad madax u salaxda baa la doonaya weyaan waa inaad madax u salaxda oodan tusinin aabbihii inuu dhintay inaadan tusinin baa la doonaya marka inuu yidhaahdo yaa waladii iyo yaa bunaya iyo sidaasoo kale inuu yidhaahdo ayaa loo jeedaa bay leeyihin marka alqawlu sadiid kaasay culammada ku fasiraan culammada qaar kalena qawlka labaad oo ra'yiga labaad qabana waxay leeyihiin ninkan mariidka ahoo mowdka oo ku soo xaadiray qawl sadiida ha ku yidhaahdeenoo ha yidhaahdaan yacni maarata war xoolahaada ulud ka badan ha sadaqaysan awlaadaada fiiri saasoo kale hadaal qowl sadiida ha yidhahdeen macnaha labaadna sidaasay leeyihin ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunayo amwaala alyataama agoonta xoolaheeda cunayo dulman dulmina ku cunayo yacni dulmi ku cunayo waxaa loo jeeda xaala kownihim daalimiin biduun sabab sabab la'aanoo xoolihii iska cunaya xoolihii sabab la'aan ayuu xoolihii iska cunaa dadkaas oo xoolaha agoonta dulmiga ku cunaahi inamaa ya'kuluuna way cunaan un waxay uncunayaan inamaada adaatu xasrina la yidhahda inamaa ya'kuluuna way uncunayaan way way cunayaan un adoo yiro kalo soomaalida laakiin markay wadaadadu laqbaynayaan inamaa in kale maahanida in kale maahanid macnaheedu ma fahmin waxay tahay in kale ma ahane wax maarag waa shay aad xasrinayso marka waa inaad tidhaahdaa inamaa ya'kuluuna way cunayaan un weeyaan saa inaad ku xasilisid baa la rabaa fii butuunihim naar calooshoodaba waxay ku cunaan naara naar bay ku cunayaan naar ayay cunayaan marka yani naartii ma ahan naartii bay cunayaan ma loo jeedo wax all wixii sababta naarta ugu noqon lahaa ayay cunayaan weeyaan waa maxay waa xoolahan agoonka ilaahay uu ka xarimay wey leanna naar bay sabab kuugu noqonaysaa ay kuu jiidaysaa weeyaan marka naartaas bay cunayaan marka shaygii maaragtay yani musababka ahaabaa la cabiray sababkiibaa marka laga cabiraya weyaan marka waxaa loo jeedaa maa yajuru wayu'addi ila annaar waxa alla wixii naar gaarsiinayo oo aklu amwaala alyataama dulman kaasaa loo jeedaa weyaan calooshooday naar ku cunayaan waseyaslowna wayna geli doonaan qiyaamaha markii la tago saciira naar hurayso ayay maaragtay geli doonaan maalinta qiyaamaha ah weyaan naar hurayso ayuu ilaahay gelinay sidaa darteed nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalka agoonka oo la cunaa wuxuu ku tilmaamay oo dulmi lagu cunaahi yani maaragtay wuxuu ku tilmaamay inay tahay waxyaalaha muubiqaadka oo saaxibkeeda halaago muubiq baa ladhaha saaxibkeeda wuxuu ku halaagsamo ayuu nabigu ka dhigay salawatu llahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ijtanibu xadiidkii bukhaari muslimba ku yaala xadiidu abi hurayra ijtanibu sabca almuubiqaati buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam toddobada qofka saaxibkeeda halaagto ka fogaada wuxuu u hormariyey alshraaku billaah shirkiga ilaahay shirki loo sameeyo wuxuu ku xijiyey asixru sixirkuu ku xijiyey wuxuu ku xijiyey waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi naf mu'minadahoo xaqdarre lagu dilo oo aan dil aan mutaysanin oo la dilay wuxuu ku xijiyey waaklu riba ribada oo la cuno wuxuu ku xijiyey waaklu maal alyatiimi agoonka maalkiisaoo la cuno buu ku xijiyey soo ma jeedaan yani mubiqaadkay ka mid tahay weeyaan marka watawalli yowma zaxfi maalinka gaalo iyo muslim loo diriraayo mumin muslimka inuu cararo ayadana muubiqaadkay ka mid tahay waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaati aayad yani maaragtay haweenka mu'minaadka ahoo layska qadfoo la yidhaha zaaniyad weeye ayadana sidoo kaleeta bay la mid tahay weeyaan marka yani waxaa la rabaa maalulyatiim aad in looga fogaado walidalika xadiid ibnu marduuya uu warinaya can abi hurayra oo sanadkiisuna uu sugan yahay wuxuu rasuulku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam uxariju maala daciifayni almar'ati walyatiimi buu dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni waxaan dardaarmayaa ka fogaanshaheeda yacni aan xaraj aan idinku saarayaa weeyaan inaad ka fogaataan aan idiin dardaarmaya labada taagta daran xoolahoodaan idiin dardaarmaya inaad ka fogaataan waa kee almar'ati walyatiimi haweenta iyo maaragtay midka maaragtay ilmaha yarka agoonka ah maalkooda inaad ka fogaataan bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay maalka agoonka qofka cunaahi qof yowm alaakhiraba aan rumaysnayn ayuu ilaahay ka dhigay ara'ayta aladii yukadibu biddiin maalinka aakhare qofka beeninaya ma taqaanaa baa layidhi iiga warran iiga warran baa nabiga laleeyahay fadalika aladii yaducu lyatiim kan agoonka xaqiisa ka manciyo u diida weeyaan marka agoonta xoolahooda aad iyo aad ayuu islaamku meel weyn oo geeyey aad in layskaga ilaaliyo ayay u baahan tahay walidaalika dadka soomaalida reebaadiyaha u badan dadka masaakiinta xoolahooda bay maaragtay carruurta yararka way ka bootiyaan adeerka xoolihii maaragtay ka qaato oo kala tago iyo wax lamida iyo dadka maaragtay yani badanaaba xeebaha dadka degan oo u badan yihiin yani maaragtay dadka xeebaha dego daaraha odayaashooda aabbayaashood ay ka tagaan badanaaba waxa waaye waa isbara bixiyaan midba qoloba qolay maaragtay tuurtaa iscayriyaan marka arrintaas aaday khatar u tahay yani dadka ree magaalka rasmigaah aan ujeeda waa dadka waa ilmaha agoontaa way bootiyaan xoolahooday ka bootiyaan marka aad iyo aad in la iskaga ilaaliyo u baahan tahay xoolaha yatiimta wax weyn waaye islaamkuna meel weyn u geeyey agoonka wanaag loo sameeyu raba bal nabigeennu wuxuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi kahatayni fi ljanna labadaa farood siday isku yihiin xoogaa yaru kala dhaqaajiyey aniga iyo midka agoonka kafaalo qaadaahe labadaas farood oo kale ayaan nahay buu yidhi maaragtay labadaa farood oo kale aan nahay marka soomaalida kafaalatlaytaam ma taqaana runtii kafaalatlaytaam ma naqaano hadday barbaranayaan hadday barbaranayaan laakiin carabtu way nooga fiican yihiin xaqiiqat alamr waa sidaas carabaha waa dartay hadda soomaaliya markii fitnada ka dhacday iscuntay isbaabi'isay agoontii yararka ahay dadkii ay soomaalidu laysay yaa gacanta ku hayoo kaalmayn jiray oo wax siin jiray ninka carabka wax siin jiray waad ogtihiin carabtaas wax looga soo diraa oo wax siiya miskiinkaas mana ahan inuu kaa xoolo badan yahay soomaali ka xoolo badan baa buuxdo waxaa dhici karta ninkan carabka mid baa noo sheekeynaya wuxuu yidhi kafaaladan aan ku soo qaado u yidhi agoonta usoo qaado macnaheedu qaabkan ku keenna waxa weeye wuxuu yidhi cunugaanan wadayaa buu yidhi magaciisaan qaadanaya markaasaa ninkii ama xafiiskii gala shaqaynaya shaqaalaha ila ahaa ama jiiraankayga ahaa ama masjidka igula tukanayay baa waxaan leeyahay agoonka miskiinkan baa jirane niyo soddon doolar iyo labaatan doolar iyo waxay noqotaba bishii u qarar sanadna iyo horumari aan siiya intaasoo kale inta sameeyaan ayuu u diraa markaasu weliba cunugiisa u dhaloo kaleeto tacliintiisii iyo waxbarashadiisii iyo caafimaadkiisii iyo oo u kontrola sanad walba war cunugan kafiilka ka ah xaalkiisa seem xageeba maraya ha layga soo warramaba uu leeyahay annaga ma naqaano maaragtay yani runtii in agoonta la kafaalo qaado weliba agoonta qaraabadaadaa weliba waajib weyna kaa saaran waad ogtihiin caqaba oo la gooyay ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba muxuu rabbi yidhi fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يعني maalin baahi badan ay jirto agoon oo qaraabo u saaxiiba aad maarata baahida ka fujiso adoo jiir weyn jaray oo kale ayay la mid tahay ajri aad u weyn baad ka helaysaa agoonka qariibkaada oo qaraabadaad inaa u kaalmayso marka ha lagu dadaalo agoonta inaan la dayacin in loo kaalmeeyo loo gargaaro sida owlaadaada aad ugu dadaalayso kale inaad ugu dadaasho ayaan maaragtay ilaahayna na amray rasuulkana na amray annaganaan ajri iyo khayr ka raadsanay insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiq wsal allah wslam ala nabiyina mxamed